إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan labaatan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawaca waxay ku noqdeen weerar ka dhacay dalka maraykanka ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay iyo saakay waxay fuliyeen howlgallo kala duwan oo ka kala dhacay magaalada muqdisho iyo gobollada jubbooyinka iyo shabeellaha hoose koox burcad oo hubaysan ayaa dhac u geysatay xawaalad ku taale magaalada garowe ee gobolka nugaal waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda wilaayada xukuumadda somalilanna waxaa lagu eedeeyey in ay si sharci darraa ku xirxirtay qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada boorama ee gobolka owdal sidoo kale insha allah warkeena waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن in ka badan labaatan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawaca waxay ku noqdeen weerar ka dhacay gudaha dalka maraykanka cabdisamed cabdulaahi ayaa warkaan inoo haya weerarkan oo ahaa mid hubaysanaya waxauu ka dhacay gudaha magaalada caasimada uu ah maraykanka ee washington kaas uu fuliyey qof hubaysan wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa xaqiijinaya in qof hubaysan uu gudaha u galay goob lagu caweeyey oo ay ka socotay xaflad taas oo ay kasoo qaybgaleen dadyow aad u badan fuliyaha weerarka ayaa rasaas huwiyey dadkii faraha badnaa ee kasoo qaybgalaya xafladda taasoo keentay in khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac uu goobta ka dhasho sidoo kalena ay isburtaan dadkii kasoo qaybgalay xafladda saraakiil ka tirsan booliiska magaalada caasimadda ah ee washington oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyeen ugu yaraan wiil dhallinyaro ah uu ku dhintay toogashada halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen labaatan kale qofka lagu dilay weerarka ayaa da'diisa lagu sheegay toban iyo toddoba jir waxayna rasaastu ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa guddoomiyaha magaalada washington oo la hadashay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in toogashada dhacday ay ahayd wax laga xumaado ayna soo saareen awaamir dhowr ah oo ay ka mid tahay inaan isku imaatinada aanay ka soo qayb gelin dad ka badan konton ruux waxay kaloo sheegtay mar ay ka hadlaysay warbaahinta iyadoo weliba aad u caraysan in goobaha dadweynaha aan lagu isticmaali karin maandooriyaasha taasoo sheegtay inay keenayso dhibaatooyin ba'an waxaan ilaa iyo hadda gacanta lagu haynin qofka fuliyey weerarka booliiskuna ma aysan tilmaamin qof gaar ah oo ka dambeeya weerarkan inkastoo korona uu ka jiro dalka maraykanka malaayiin ruuxna uu ku dhacay haddana weli dalka maraykanka ma aysan ka dhaqan gelin bandowgii ay dowladda ku soo rogtay goobaha isku imaatinadana waa ay furan yihiin ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay iyo saakay waxay fuliyeen howlgallo kala duwan oo ka kala dhacay magaalada muqdisho iyo gobollada jubbooyinka iyo shabeellaha hoose abuubakar ibraahim geedi ayaa warkan inoo haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo kala duwan oo isugu jira weero toos ah iyo mid dhabagal ah oo ka kala dhacay magaalada muqdisho iyo gobollada jubbooyinka iyo shabeellaha hoose kuwaasoo ay ku beegsadeen ciidamada shisheeye kuwa dowladda federaalka iyo askarta maamulka jubbaland weerarka koowaad waxay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hiliwa ee magaalada muqdisho halkaasoo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada la weeraray ee dowladda federaalka goobjoogayaal ka agdhowaa saldhigga la weeraray ayaa sheegay inay maqlayeen jabaqda rasaasta ay isdhaafsanayeen labada dhinac waxaana askarta dowladda federaalka dagaalkaas looga dilay hal askari halka sidoo kale looga dhaawacay labo kale magaalada muqdisho waxaa si joogtaha uga dhaca weerarada lagu bartilmaameedsanayo saraakiisha iyo xarumaha muhiimka ah ay deggan yihiin ciidamada dowladda federaalka maalintii sabtida ay ahayd markii weerar nafurnimo ah oo lagu qaaday xero ay degganaayeen guutada labaatan iyo toddobaad ee milatariga dowladda federaalka islamarkaana ku taalla degmada wardhiigley halkaasoo lagu dilay afar iyo labaatan isugu jira askar iyo saraakiil halka sidoo kale lagu dhaawacay weerarka soddon iyo laba askari oo isugu jira saraakiil iyo ciidan intaba sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday askar ka tirsan maamulka jubbaland kuwaasoo ay isbaaro u tiilay deegaanka buulaguduud ee duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose isla jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kamiin u dhigay askar ka tirsan maamulka jubbaland kuwaasoo iyagana marayay halka loo yaqaana yontow waxaana labadan weerar ka dhashay khasaaro inkastoo aanan faahfaahin dheeraad ah laga helin dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku miray saldhig ay ku wada sugnaayeen ciidamada shisheeye ee uganda iyo askarta dowladda federaalka islamarkaana ay ku leeyihiin degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose weerarka oo ahaa mid culus islamarkaana socday in muddo ah ayaa waxaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamadii huwanta ahaa ee ku sugnaa saldhigga ay weerarka ku qaadeen ciidamada mujaahidiinta ila wareedyo deegaan ah ayaa sheegaya inay maqlayeen hugunka rasaasa iyo diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan oo isdhaafsanayeen labada dhinac waxaana la rumaysan yahay in khasaare culus la gaarsiiyey ciidamada shisheeye askarta dowladda federaalka ee ku wehelinaya jannaale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaartay weeraradeeda ka dhanka ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka weeraradan ayaanan ahayn kuwa iska dhaca oo keliya balse waxaa ka dhasha natiijooyin badan oo ay ka mid yihiin inay sii wiiqmaan shisheeyaha kuwaasoo aan hadda ku dhici karin inay saadka isgaarsiiyaan koox burcad oo hubaysanaya dhac waxay u geystay xawaalad ku taalla magaalada garowe ee gobolka nugaal warkan waxaa faahfaahinaya maxamed cali aadan puntland waxaa ka bilowday burcad hubaysan oo dhac u geysanaya xawaaladaha ku yaala magaalada garowe ee caasimadda puntland maalin ka hor burcad hubaysan ayaa dhacay xawaaladda iftin qaybteeda garowe iyagoo ka qaatay lacag lagu qiyaasay ku dhowaad shan kun oo dollar sida ay sheegeen ganacsatada oo baahiyey qoraalle ay ku muujinayaan dhibka loo geystay waa markii labaad oo burcad dhac u geystaan xawaaladaha ku yaala puntland dhowr bilood ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale maleeshiya hubaysan ay dhac u geysteen shirkadda somtel qaybteeda garowe weli maamulka puntland ma qaadin tillaabo wax looga qabanayo burcadda boobka u geystay shirikadaha xawaaladaha iyadoo ay jiraan tuhunno soo baxaya oo sheegaya in ciidamada maamulka ay ka dambeeyeen arrintan waxay keentay in shirikado isgaarsiineed iyo kuwo xawaaladeed oo habeenkii shaqayn jiray albaabada loo laabo kadib markii ay soo wajahday cabsi ku aadan in dhac loo geysto magaalada boosaaso ayaa waxaa bilo ka hor ka bilowday dhac taleefannada gacanta ah oo si bareer ah ay u geysanayaan ciidanka puntland maamulka puntland ayaa xilligan la daalaa dhacaya duruufo dhaqaale iyadoo dhowaan guddoomiyaha mudug uu dadka dibadaha jooga ka dalbanayay caawinaad xukuumadda somalilan ayaa waxaa lagu eedeeyey in si sharci darro ah ay ku xirxirtay qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal sida warkan mar kale uu ku eegaya abuubakar ibraahim geede qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada buurame ee xarunta gobolka awdal ee uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa cabasho xooggan ka muujiyey xarag iyo tacaddi uu maamulkaas u geystay dhallinyaro arday ah oo ay ka soo qaqabteen gudaha magaaladaasi hooyooyinka dhalay ardayda oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey dhibaatada uu maamulka ku haya carruurtooda iyagoona sheegaya inay u xidhan yihiin hab sharci darro ah carruur baa naga xidhan aan waxba samaynin oo aan waxba geysan oo aan cid dilin oo aan waxba xadin oo waxalla waxay sameeyeen aan jirin oo da'doodu yaryar tahay oo ardaya markii horeba uu koroonuhu dib u dhigay waxbarashadoodii sanna dugsiyaadkii madaxii hadda ay iskuulka ka geli lahaayeenna xabsi loo taxaabay jaalkiina waana loo diiday inaan awlaaddeedii aragno inaan buuqanno inaan wixii la siinaya aragno ubadkaygii waana loo diiday walaa xeer ilaalin walaa maxkamad walaa waxba meelna lalooma geyin cadaaladnana looma marin ayna ku wadaan haddeer inay geeyaan jeelalka bariga jeelalka barigana aan lanaga geyn karin anu haysanana ubad yaryar wax baranayey jaamacad gelayey dugsi sare gelayey eydh ku jiray ay intuba iskugu jiraan taasaan ka cabanaynaa cid nala hadlaysa ma jirro hooyooyin baan nahay hooyooyin dulman baan nahay saasaan u wareegaynaa ma harsanno ma fadhiisanno ma joogsanno saasaan u wareegaynaa cadceedda cid nala hadlaysaa ma jirto station teg maxay teg cid nala hadlaysaa ma jirto sidaasi ma cadaalad baa sidaasi ma cadaalad baa waxaan nahay maxaa hooyooyin baan nahay dulman waxaan nahay qaar xanuunsanayaan leenahay qaaran soco karin baan leenahay qaar macaan hayaan leenahay cabacadkaasaan saa wareegaynaa ma hadhsanno ma fadhiisanno ma seexanno maxaadha ubadkaygina halkaasu ku jiraa cid maxaa kabad keentay ma jirto weli xitaa inta ay xidhan yihiin jeel ku jiraan bil ku dhowaad weeyaan il- maalmadkuso hooyadii ma jirto sidoo kale haweenkan ayaa aad u dhaliilay guddoomiyaha gobolka iyo qaar ka mid a xubnihiisa kuwaasoo ay sheegeen inay kala kulmeen cadaalad darro islamarkaana ay albaabada ka soo xirteen iyagoo la hadlaya maamulka magaaladuna uu nagu taagsanayo barasaabka magaalada la keenayna muraayadaha uu naga dallacday annakoo hooyooyina oo le hooyo wax noo qabo una nala hadli waayey maamuuliyiinta waddanka joogaana ay ka qarsanayaan indhaha in waliba indhaha ka fooririnayo hooyooyin baan nahay dulman dhibban kaan ka hor tagna ee laydhaa kaa u tagana uu leeyahay aniga maaha kala imanaya hiblaayo u tagoo laysku kaayo dhiidhiibayo annaga hooyala oo hor joogsane oo walaal noo joogsale oo awladeeda baryootankiisa ula hor joogna oon dagaalamayn oon dhib samaynayn oon fadeexad samaynayn oo annagu baryootamayno calanka iyaga hoos joogna ee dhibaato maanta isaga nooga horraysa hayna jirin ilaa waxaan doonaynaa haw ama sida ma in ka yeelo maamulka uu yeeli jiray ama muuse bixi waxaan ka codsanaynaa inuu deg deg nooga qaado madaxweynaha somalilan iyo mas-uuliyiintooda iyo gobolka awdal mas-uuliyiintooda iyo xildhibaanadooda waxaanu u sheegaynaa haddaan nahay hooyooyinka dulman carruurtooda inay dulmi ku xidhan yihiin oy cadaalad darro ku xidhan yihiin oy indhaha naga qarsanayaan oy xafiiskaanu hor joogsannaba bakoorada nagu dhaafayaan si kastaba ha ahaatee dhallinyaradan ayaa jeelka ku xidhan muddo bil ah mana jirto ilaa iyo hadda cid wax ka qabatay cabashadan ka timid ay haweenka ku dhaqan magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal islamarkaana ku aadan xarigga loo geystay carruurtooda weliga walaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda walaayada maxamed cali aadan ayaa inoo faahfaahinaya sheekh guuleed abuunabhaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan oo waraysi siinayay idaacadda andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah sheikha ayaa ugu horreyn ka warbixinaya xaaladda guud ee wilaayada hiiraan si guud wilaayada islaamiga hiiraan waxay uun la mid tahay wilaayaadka islaamiga ah oo shareecada lagu maamulo haddii ay tahay xagga amniga hadday tahay xagga caafimaadka iyo barwaaqada iyo roobka jiro gaar ahaan markaan fiirino cadowga iyo dhibaatooyinka uu ummadda muslimiinta ah ku hayo ee kama duwana dhulalka kale cadowgu marba marka ka dambaysa waxaa muuqata in uu nuqsaamayo wuxuu ku kooban yahay meelo kookooban oo uu joogo oo xitaa uusan ka bixi karin waa go'doon keliya waxay wax isku gaarsiiyaan ee, dayuuradaha oo ay isticmaalaan dadka muslimiinta ana waa fahmeen waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah ee, cadowga hadda ku sugan ee, maxaas oo xabashada etoobiya waxay isku dayeen in ay doontaan qoryo dadka deegaanka ah waxay u muujiyeen cadaawad oo dadka dhirta la guraya iyo geedaha la baabi'inaya waa wixii ayaga ay ku noolaayeen ama xoolahooda ay muxuu ahaa ee noloshooda rasmiga ahayd ee ilaa hadda waxay maraysaa in jidadka markii la yara waa soo baxeen oo nimanka xaabay doonayaan in dhulalkii ama jidadka ay marayeen ee ooda loogu gooyo oo loo muujiyo cadaawad si guud marka amniga wilaayada wax culaysahoo gaar ah oo maanta jira ma jiraan markii laga reebo in dhulkeennii iyo deegaanadii ay dadka muslimiinta lahaayeen meelo ka mid ee cadowga uu joogo ama ee, xagga caafimaadka ilaahay baa ku mahadsan subxaana watacaala dad iyo dunyaba waa la caafimaad qabaa guud ahaan marka barwaaqada iyo naqa la haysto oo sannadii barwaaqada ahayd oo lasoo marayna waxaa loola mid yahay dadka muslimiinta ee wilaayaadka islaamiga ama waxaa la dhihi karaaba meelaha ugu fiicfiican bay ku jirtay sidoo kale waxa uu ka hadlay horumarka waxbarasho ee ka jira wilaayada ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala ummaddu maanta waxay u guntan tahay barashada shareecadooda hadday tahay ee, maraakiistii dumarka ay wax ku baranayeen hadday tahay madaaristii ee, khalaawiga ama qur'aanka lagu baranayey hadday tahay xalaqaadkii masaajidka ee, waxaad arkaysaa runtii wax ku farax geliyo wax ku farax geliyo waxaad arkaysaa dad yaryar ama waaweyn oo wax baranaya waxa aan naqaanay ee, runtii in dadka tacliinta soomaalidu markii dhaqanka iyo sidii la yaqaanay waxay ahayd in dadka dad un yaryar una badan wiilal inay wax bartaan maanta waxaad arkaysaa nin ee lixdan jir ama toddobaatan jir ah oo inta soo bilaabay alif waxmala ka soo bilaabay qur'aanka ee meel wanaagsan ka maraya waxaad arkaysaa dad waaweyn oo da'hoo tiro badan oo duruus doonanaya oo ku mashquulsan waxaad arkaysaa dumar hooyooyin oo aad u tiro badan oo runtii qaybta ugu muhiimsanba iyagu ah oo maraakiistii camiray runtii markaa fiirisid dhanka dacwada aad bay hawshaas u fiican tahay masaajiddu waa camiran yihiin ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala faham waxaa jira ay dadku fahmeen ama ay danaynayaan inay bartaan diintooda islaamka ee, macaahidi baa furan ee, shareecada oo dadku ay wax ku baranayaan owlaaddooda ay keensanayaan si guud marka waxaa la dhihi karaa ilaahay subxaana wa tacaala wax looga mahad celiyo oo fara badan baa jira xagga waxbarashada maasha allah mar wax laga weydiiyey dadka musaafuriinta ah ee isticmaala waddooyinka wilaayada maadaama uu gobolku ku yaallo bartamaha soomaaliya ayuu ku jawaabay sidan runtii dadka musaafirka ama dayfka ah xuquuq bay leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ugu qoran ama iskuday waa jiraa iyo ku talagal loogu talagalay dadka muslimiinta hoos socda ee in wixii tabar ahoo la tari kara loo taro meelaha ugu muhiimsan ama makaanada ugu muhiimsan oo muruurka ugu badan wilaayada waxay ugu diyaarisay runtii dadka musaafirka oo muslimiinta ah meeshii ay ku nasan lahaayeen ee biyihii ay isticmaali lahaayeen musqulihii ay isticmaali lahaayeen wilaayada waxay u diyaarisay gaadiid keena biyahaas oo foostooyin baa loo dhigay loogu talagalay in loogu shubo gogoshi baa loogu talagalay ilaahay baana ku mahad subxaana wa tacaala mararka qaar waa jiraan baabuurta inay hallaabaan mararka qaar waa jirtaa in ay dheeqagalaan waxaasoo dhan waa jirtaa wilaayadu in wixii tabar ahi la qabto ilaahay subxaana wa tacaala baana ku mahadsan wilaayadii islaamiga ee hiiraan ayaa ka mid ah wilaayaadka horumarka ballaaran uu ka jiro waxaana guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah laga dareemayaa horumar dhan weliba ah iminkan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga maxamed ciise ayaa soo jeedinaya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
waxaan maanta xubinta ganacsiga idinkugu soo gudbin doonnaa suuqyada ku yaala waddanka kenya oo laga dareemayo sarakac xooggan oo ku yimid qiimaha qudaarta la iibiyo iyo ganacsatada soomaalida ah oo jooga waddankaas oo saameyn ku yeeshay waddanka kenya ayaa waxaa ka jira sarakac ballaaran oo ku yimid qiimaha qudaarta la iibiyo sarakacan xooggan oo ay wajahayaan ganacsatada kenyaatiga ah ayaa waxaa sabab u ah qiimaha shidaalka waddankaas oo sare u kacay taasna ay sababtay in qiimaha qudaarta oo dhammi ay kor u kacdo maadaama inta badan beeraleyda waddankaas ay ku waraabiyaan beerahooda cilbiyood dhanka kale waxay saameyn ku yeesheen sarakacan ku yimid qiimaha qudaarta ee waddankaas ganacsatada soomaalida oo ku dhaqan dalka kenya waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatadaas oo warbaahinta la hadlay
marka sababtana waxaan u malaynaynaa inay shidaalkii baa kacay baarihii ceelashii lagu waraabinayay shidaalkii baa xogay ugu daray sidaas awgeed ay qudaarta u kacday awal anowgaanayta afar boqoloo shilin baan ku iibsan jirnay haddana waxaan iibinaynaa toddoba boqol marka saa'id bay u kacday boqolkiiba boqolaan dhihi karnaa saa'id bay u kacday barandhadana way kacday barandhada awal waxaan gadan jirnay two fifty hadda waxaan gadnaa afar boqol kor bay u kacday juwaankii wuxuu noogu imaan jiray laba kunoo shilin haddana wuxuu noogu yimaadaa laba kun iyo siddeed boqol saddex kunoo shilin marka aad bay u kacday sanjibiilka camal wuxuu noogu imaani jiray lacag aad u yar hadda wuu kacay toonta camal way kacday basashi way kacday marka maciishadda qudaarta aad bay u kacday kor bay maraysaa kor saa'id tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo muwaadiniin badan oo kenyaati ah ay joogaan dalka soomaaliya kuwaas oo qaarkood ganacsiyo ka samaystay dalka halka qaar kalena ay ku joogaan duulaan tani ayaa waxay dadka ku tilmaamayaan in ay dhaqaale dari haysato dowladda kenya ayna ku doonayaan in ay boobaan dalka soomaaliya dhegaystayaal xubinta ganacsiga waa naga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
warkii oo dhegaystayaal idin kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waa inaga intaa